إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan saddex iyo labaatan ruux oo uu ku jiray jenaraal maxamed nuur galaal ayaa ku dhintay howlgal qaatay toban saacadood oo ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ka fuliyeen hotel ku yaalla magaalada muqdisho askar ka tirsan dowladda itoobiya oo miinabaarayaal ah ayaa ku naf waayey qaraxyo shalay ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka ceelberde iyo xudur ee gobolka bakool xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa bayaan ka soo saartay weerarkii ay ku qaaday hotel afriga oo ku yaala magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay weeraray saldhigyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ku leeyihiin magaalada muqdisho iyo magaalada beledweyne ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay weeraray saldhigyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho iyo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan idaacadda islaamiga ah alfurqaan ayaa xalay waxa ay baahisay qaybta lixaad ee waraysiyo muuqaalo tixano ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka ah kuwa oo isu soo dhiibay xarakada shabaab ulmujaahidiin dadka ku dhaqan qaybo ka mid a gobollada hiiraan iyo gedo ayaa waxay daawadeen filimkii alkataa'ib ay ka soo saartay dagaalkii sannad ka hor lagu qaaday xerada ciidamada maraykanka ee mandabay ee ku taala dalka kenya madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa waxaa lagu amray inay ka arrinsadaan doorashooyinka xilli madaxweynaha dowladda federaalka waqti xileedkiisa uu sii dhammaanayo intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن in ka badan saddex iyo labaatan ruux oo uu ku jiray jenaraal maxamed nuur galaal ayaa ku dhintay howlgal qaatay toban saacadood oo ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ka fuliyeen hotel ku yaalla magaalada muqdisho geesta kale xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay bayaan ka soo saartay weerarka ay ku qaday hotel afriga oo ku yaalla magaalada muqdisho wararka waxaa isku soo dubariday oo halkan ka soo jeedinaya maxamed daahir calasow warar dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal xoog kugal ah oo shalay gelinkii dambe ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku qaadeen hotel afriig oo ku yaala inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha muqdisho iyo isgoyska kilomitir for howlgalka ayaa ku bilowday camaliyad nafhurnimo ah kadibna inqimaasiyiin ka tirsan mujaahidiin al-shabaab ayaa u daatay oo gudaha u galay dhismaha hotelka halkaas oo ay ka bilaabeen toogasho iyo qaraxyo kalan ahaa saraakiisha iyo mas-uuliyiinta dowladda ee gabaadka ka dhigtay hoteelka oo ka mid ah hoteelada ammaankooda aadka loo ilaaliyo qadar ku dhow toban saacadood ayay ciidamada shabaabulmujaahidiin ka dhex dagaalamayeen gudaha hoteelka sida ay noo xaqiijiyeen ilaa wareedyo ku sugan muqdisho gurmad xoog leh ayay dirtay dowladda federaalka si ay dib ula wareegaan gacan ku haynta hoteelka balse waxaa iska caabin kala hortegay naftood horayaasha ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin in ka badan saddex iyo labaatan ruux ayaa ku dhintay dagaal foolka fool ah iyo toogasho ay geysteen dagaalyahanada weerarka ku qaaday hotel afriik dadka dhintay waxaa ku jiray lix askari oo ka tirsanaa ciidamada ay tababartay dowladda turkiga ee loo yaqaano haramcad iyo saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda gaar ahaan kuwa maraykanka uu tababaray ee loogu yeero alfa guruub dhaawacyada ayaa kor u dhaafay afartan ruux waxaana ku jira saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka maxamed nuur galaal oo soo noqday wasiirkii gaashaandhigga ah qabtayna xilal kala duwan oo dhanka ciidanka ah ayaa ka mid ahaa raggii ku dhintay weerarka lagu qaaday hoteelka madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka iyo siyaasiyiin ayaa ka tacsiyeyey geerida galaal jenaraal maxamed nuur galaal waxa uu ku dhashay miyiga magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud sida uu sheegay mar uu ka hadlaya taariikhdiisa waxa uu intaa ku daray in waxbarashada maadiga tan ciidanka uu ka qaatay gumaystihii talyaaniga anugu waxaan ku dhashay miyiga magaalada ceelbuur toban sanaan ku gaaray kun iyo sagaal boqol iyo kontonkiina talyaanigii baa yimid iskuulaadu haddii furfuray halkaasaan anigu ku biiray iskuulkii halkaas ceelbuur oo ka furay niman odayaalahoo fashiistadii la shaqaysan jiray iyo aniga isku galaas noqonay marka iyagoo aftalyaani jajaba waa yaqiineen anigu isagoo laakiin markiiba waa ka gudbay markaas dhowsabree la igeeyey galaaskii labaad uu markaas ka furan yahay galaaskaas labaadaan galay markaan dhammeeyey konton iyo labadii ayaa xamar la ii diray waxaan galay dugsigaas la dhihi jiray collegio militare generale ferrara la dhihi jiray yacni waa boarding school oo maaragtay oo arda la gelinayo kun sagaal boqol lixdankii ayuu galaal ka mid ahaa saraakiil waxbarasho ciidan loogu qaaday dalka talyaaniga markii talyaaniga uu ka soo laabtay dhowr sano kadib waxaa sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii uu haddana ka mid ahaa saraakiil loo qaaday dalka ruushka genaraal galaal waxa uu ka mid ahaa rag faraku-tiris ah oo inta badan cimrigooda ku qaatay dagaal iyo tababar ciidan wuxuuna aqoon durugsan u lahaa ciidanka maxamed nuur ayaa kaalin muuqata ku lahaa dagaallo qaraar oo xarakada shabaabulmujaahidiin ciidamada etoobiya iyo suufiyada ku dhex maray gobolada dhexe wuxuuna suufiyada aad kaga taageeray sidii ay u qaadi lahaayeen dagaallo ka dhana al-shabaab ama ay isku difaaci lahaayeen marka lasoo weeraro maadaama uu aqoon u lahaa sirdoonka oo loo soo tababaray wuxuu khibraddiisa iyo aqoontiisa la garab joogay dowladihii kala duwanaa ee soo maray magaalada muqdisho hadalhaynta ka dhalatay geeridiisa ayaa aad looga hadalhayaa magaalada muqdisho iyadoo siyaasiyiinta dowladda federaalka mucaaradka ku ah ay sheegayaan in dowladda federaalka ay dayacday nolosha generaalkaasi gaashaale cali dhuux bare oo ka tirsanaa ciidamada booliiska iyo taliyihii ilaalada xarunta la weeraray oo lagu magacaabi jiray diiriye xaashi ayaa ka mid ahaa ragga naftooda ku waayay howlgalka sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka madax ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwo kale oo mucaarad ku ah dowladda sida shariif sheekh axmed iyo siyaasiyiin kale ayaa ka agdhow hoteelka la weeraray waxaana xalay oo idil ee cabsi ka taagneed nawaaxiga hoteelkaasi dhanka kale xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa isla xalay soo saartay bayaan ay kaga hadlayso weerarka ay ku qaaday hotel afriig ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashanaya ayaa waxa ay galabta weerar ku qaadeen xarun ka mid ah xarumaha cadowga ku leeyahay magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xarakatu shabaabulmujaahidiin weerarkoo isugu jira camaliyad istishaadi ah iyo inqimaasiyo ayaa allah fadligiisa sidii loo qorsheeyey u dhacday waxaa mujaahidiinta u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan xaruntii bartilmaameedku ahaa kadib markii ay cagta mariyeen ilaaladii halkaa ku sugnayd ayaa la raaciyey bayaanka weerarka ayaa qaatay muddo saacado ah waxayna mujaahidiinta xarunta qabsaday dhowr jeer oo isxigxigtay jebiyeen ciidamadii kala duwanaa ee ku soo yaacay xarunta si ay u badbaadiyaan madaxdooda halkaasi ku dhuumaalaysanaysay ayaa lagu daray bayaanka tirkoobka horudhaca ee weerarka waxa uu caddaynayaa baa la yidhi in cadowga halkaasi looga dilay saddex iyo labaatan xubnood dhaawucuna uu gaarayo afartan kale waxaa kale oo jira baa la yidhi burbur xoogan oo gaaray xarunta la beegsaday mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee cadowga looga dilay howlgalkaasi waa jenaraal maxamed nuur galaal kaasoo ahaa bartilmaameedka koowaad ee howlgalkaasi ayaa la sii raaciyay bayaanka ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin galaal ayaa muddo dheer waxa uu ahaa nin u heelan loona soo caribiyey la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka waxa uu aqoontiisa iyo khibraddiisa dhanka sirdoonka ciidamada u adeegsan jiray inuu kula dagaalamo mujaahidiinta waxa uu ku lug lahaa hagaardaamooyin dhowr ah oo ay gaaladu ku soo dileen rag mujaahidiin ah waxaa raggaasi ka mid ahaa baa la yidhi macalin aadam xaashi cayrow allaha shaadadiisa ka aqbale kaas oo ku shahiiday duqeyn ay maraykanku ka geysteen magaalada dhuusamare bishii mey sannaddii labada kun iyo sideedii wuxuu sidoo kale ku lug lahaa abaabulka dagaalka ee ka dhanka ah mujaahidiinta wuxuu kaalin lixaad leh ka qaatay abaabulka maleeshiyaad mushrikiin ah oo xabashida etoobiya ku dhistay kuna hubaysay gobolada dhexe wuxuu dadaal xoogan ku bixiyey yagleelidda wax loogu yeero maamulka galmudug ayaa la sii raaciyay bayaanka kadib saddex iyo toban sano oo ay mujaahidiintu ku raad joogeen ugu dambayntii galabta ayay mujaahidiintu ugu dhaceen qolkii uu ku dhuumaalaysanayay ee xarunta uu ka deganaa magaalada muqdisho halkaas ayayna ku soo afjareen taariikhdiisa dheereed ee ku dhisnayd gaala kalkaalnimada shareeca la dagaalanka iyo dhiigyacabnimada ayaa la sii raaciyay bayaanka ee xarakatu shabaal mujaahidiin habeenkii xalay ah ay ka soo saartay weerarka shalay gelinkii dambe ay ku qaaday hotel afriig ee magaalada muqdisho kaas oo socday wax ku dhow toban saac oo xiriir ah dilka genaraal gaal waxay cadaalad siinaysaa agoon badan oo uu aabbayaashooda xaqdaro ku laayay hooyooyin badan oo uu ubadkooda gumaaday iyo cid walba oo dhibano u noqotay hagaardaamooyinkiisa ayaa la sii raaciyay bayaanka ugu dambayntii waxaan halkan digniin uga soo jeedinaynaa cid weliba oo ku dhiiratay una soo qalab qaadatay la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan idiin leenahay ilaahay u toobad keena kana soo laabta dhabbaha qaloocan ee aad ku socotaan kuna waana qaata wixii ku dhacay kuwii dariiqaasi idinkaga horreeyey kuna halaagsamay oo uu galaal ka mid yahay haddii aad sidaas yeeli weysaan ha dheeraato ama ha dhowaato gacanta mujaahidiinta way idiin soo gaari doontaa waxay idinkugu soo geli doontaa goob walba oo aad ku dhuumaalaysanaysaan waxaadna la kulmi doontaan ciqaabta aad mudan tihiin in sha allah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin ee looga hadlay weerarkii shalay gelinkii dambe lagu qaaday hotel afriik ee ku yaala nawaaxiga garoonka diyaaradaha muqdisho kaas oo soo gaaray xilli dambe habeenkii xalay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa waxaa lagu amray inay ka arrinsadaan arrimaha doorashada xilli wakhtixileedka madaxweynaha dowladda federaalka uu sii dhammaanayo dhowaanahan ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya oo la yidhaahdo james swan ayaa waxa uu kulamo la lahaa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaana lagu amray dhammaantood inay isugu tagaan magaalada dhuusamareeb islamarkaana ay go'aan ka gaaraan arrimaha doorashada madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo amar ka helaya james swan ayaa waxa uu ku dhawaaqay in magaalada dhuusamareeb ay ku shirayaan asiga iyo madaxda maamul goboleedyada maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo si weyn uga soo horjeeday madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxay ku qasbanaadeen inay aqbalaan kulanka maadaama uu yahay amar ka yimiday shisheeyaha waxaa loogu yeeray beesha caalamka ayaa bayaan wadajir ah oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in loo baahanya in si firfircooni leh oo daacadnimo leh dhinacyadana ay kaga hadlaan arrimaha doorashooyinka islamarkaasina ay ka soo saareen qorshayaal wax ku ool ah maraykanka ingiriiska midowda yurub etoobiya midowda afrika qaramada midoobay iyo ururo iyo dowlado kale ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in arrinta doorashada xal loo helo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxa wakhtigiisu uu ku egyahay siddeedda bishan februari ee labada kun kow iyo labaatanka oo maanta kow ah taa micnaheedu waxa weeye in wakhti xileedkiisa toddoba beri oo qura ay ka harsan tahay tan iyo markii uu kursiga ku fadhiistay labada kun toddobiyo tobankii horaanteedii wuxuu gadeer iyo mid gaabanba u fuulayey sidii uu kursiga ugu sii nagaal ahaa tan iyo inta uu ka dhimanayo qorshihiisana kuma jirin in arrimo doorasho laga wada hadlo laakiinse waxaa qasbaya oo kuwii markii horeba asiga meesha keenay madaxdii ka horraysana ku qasbay inay kuraasta ka degaan minabarayaal etoobiyaan ayaa ku naf waayey shalay qarax ka dhacay inta udhexaysa magaalooyinka ceelberde iyo xudur ee gobolka bakool geesa kalena ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerareen saldhigyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho iyo degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararkaas mar kale waxaa inoo haya maxamed daahir calasow dagaallo iyo qaraxyo ayaa shalay iyo xalay ka dhacay qaybo ka mid a gobollada shabeellaha hoose bakool iyo duleedka muqdisho faahfaahin dheeraad ah ayay idaacadda alfurqaan ka heshay dhowr qarax oo shalay ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka ceelberde iyo xudur oo ka tirsan gobolka bakool afar askari oo miinabaarayaal ah ayaa ciidamada etoobiya kaga dhintay ilaa iyo shan qarax oo si isxigxigta ah lagula beegsaday waddadaasi mas-uuliyadda qaraxyadaasi waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin oo marar badan gobolka bakool ku laysay ciidamo ka tirsan kuwa etoobiya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka soomaaliya dhinaca kale dagaallo ayaa xalay lagu qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dagaal muddo kooban socday ayaa lagu qaaday ciidamada soomaalida ah ee ku sugan gudaha magaalada beledweyn mana jirto faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalkaasi sidoo kale waxaa shisheeyaha iyo soomaalida u shaqaysa xalay lagu weeraray siinka dheer arbaco iyo calamad ah ee duleedka magaalada muqdisho dagaaladaas oo wakhti isku dhowdhow dhacay ayaa lagu ekeeyey ciidamada afrikaanta uganda iyo kuwa soomaalida ah waxaana la rumaysan yahay in khasaare ay ka dhexleen dagaalkaasi ciidamada shabaabulmujaahidiin ee ku firarsan goobaha shisheeyuhu ay ka joogaan wilaayaadka islaamiga ah iyo gudaha kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii laba jibaaray weerada ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha iyo kuwa soomaalida idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa xalay waxa ay baahisay qaybta lixaad ee waraysiyo muuqaalo tixano ah oo ay la yeelatay qaar ka mid a ergooyinkii soo xulay baarlamaanka federaalka ah kuwa oo isu soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin abuubakar ibraahim geedde ayaa warkan inoo faahfaahinaya qaybta lixaad waraysiyada muuqaalada taxanaha ah ee idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan la yeelatay qaar ka mida ergooyinkii isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa habeenkii xalay lagu soo qaatay kuusane xasan ibraahim oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka koonfur galbeed waxa uuna u codeeyey xildhibaan lagu magacaabo cabdifataax geesay oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka hargeysa ayaan u qaxay anigoo cabsanaya wayna ii noqon weysay inaan ku soo noolaado kadibna waan soo laabtay waxaan ogaaday in lay khalday allah ayaana u tooba keenay ayuu yidhi kuusane xasan ibraahim oo ka tirsanaa ergadii maamulka koonfur galbeed ugu horeyn waxa uu soo bandhigayaa qaabkay u dhacday doorashada magaceeda waxaa la yidhaahdaa kuusane xasan ibraahim xuseen deegaankaydin waa baydhabo waxaa soo doortay xildhibaan oo kuwa ridida ka mid ah magaciis cabdifataax gaasi doorashada waxa u dhacday annaga awel waa nala qalday marka nala qalday kadibna waa ogaanay inay waxay qaldan yihiin waxaana noo qalday annaga waxaa la islahaynay haddaaba aad waa u halaysaan neef soddon qadayaa biigeysana islahayn awel hore waa ku faraxsanayn kadibna waxaa lanoo sheegay inay diinta islaamka aan ka baxnay kadibna waa kasoo laabanay waxaan usoo ballaanay diinteenna oo islaamka ah darteeda usoo laabanay ilaahay baa ugu tooba keenay iyadoo cid naqasbaysa aysan jirin taas darteed marka waxaa noogu qasabtay inaan diinteenna u laabano oo nolosheenna saas ku dhimno sidoo kale waxa uu sheegayaa in doorashada kadib ay soo wajahday cabsi iyo walaac isagoona u cararay magaalada hargeysa ee waqooyi galbeed ee soomaaliya doorashadaha ka fayda male waxoogaa yaroo shilimaa markaas lisay ee gaaraysa kun iyo shan boqol doolar aa liisay ma ahayne waxaa la iisiyay keligayaa liisay anna waa islaahay waa igu yareeda markaas habadka ma haya maxaa ka haya intaa qalad u dha aan ogaadayaa diyaarad ku raraacayo hotel ku saaday maxaa laga haya waxba lagama haya nafsad ahaanteed intaa cobsadada baydhabo diyaarad ka raacay wax ku badbaadisay hergeysa aan tagay haddana masano kusoo laabtay baydhabo hargeysa u baxay hargeysa waxaa soo jeegay sagaal bilood ma intii yaroo aan qaatay qaatay waxaa isiri de meeshaan ka fogo marka dambena waa soo laabtay waxaan usoo laabtay deegaanka usoo laabtay sababta wixii waa kasoo faramaran soo maha ugu dambeyn waxa uu ka sheekeeyey arrin la yaab leh oo ku qabsatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isagoona fariin baaqah u diray ergooyinka hadda ku howlan la shaqaynta shisheeyaha dhacday ugu yaabka badneed ee igu dhacday anoo habeen soo socda oo wiil yar oo isagana tuugsanaya jiirainta u istaagay kun shilin i weydiistay gacanta i qabtay asaa u kala tuuray waa lagu ay aawa isiri ti igu yaabka badneed taas ahayd inuu shabaab yahay oo qaad oo aawa lagu hayo lagu dili rabo ti igu yaabka badneed taas ahayd gacantuu i qabtay waxasira waa lagu hayaa isagana wuxuu yidhi kun shilin isii markaantu igu degtay marka kitaabo badan ii sheegay wuxuu yidhi nig waa ridowday ilaahay dartiis u toobakeen horta ilaahay dartiisa u toobakeenay ma horta waxa qofka intiisa garanaynin waa laga yaabaa inuu ku qaldamo laakiin hadda waxa ogaanay inay qalad yihiin ayagana inay qalad yihiin u sheegaynaa oo riddo ay tahay diinta islaamkana sal ku lahayn intaasaa u sheegaynaa kii aragna iyo kii aan taleefon u darraba intaasaa u sheegaynaa inay ka waantoobaan oo soo islaamaan qofkii haddaas waxaa rabana ni-idiis alla ugu saaro taasaa u baaqaynaa muuqaaladan taxanaha ah ayaan habeenadii lasoo dhaafay kusoo gudbinay qaar ka mida ergooyinkii isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey qeybo ka mida wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya
dadka ku dhaqan qaybo ka mid a gobollada gedo iyo hiiraan ayaa waxay daawadeen filimkii alkataayib ee ka soo saartay dagaalkii sanad ka hor lagu qaaday xerada ciidamada maraykanka ee mandabay ee dalka kenya maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya
fagaarooyin ku yaala degmooyinka buqa qable iyo caalcadde oo ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo gedo ayaa lagu daawaday filimkii ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadkan ayaa si wadajir ah u daawaday filimka iyagoona intii ay daawanayeen laga dheehanayay siday ugu riyaaqeen xasuuqa maraykanka loogu geystay xerada mandabay ee dalka kenya ugu horeyn dadka ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayadii islaamiga ee hiiraan ayaa ka hadlay shucuurtooda ku aadan filimka ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib waa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ilaah baa mahadsan caawa aad baan faraxsannahay waxaan daawannay filin aad iyo aad u xiise badan oo muddo aan sugaynay dhabahaantii waa aad baan faraxsannahay ilaaha ku mahadsan inaan caawa filinkaas daawanna dhabahaantii waxaa ii farxad geliyey oon kaga bugtay filinka diyaaradihii amerikaanka oo gubanayo iyo dabaabwaadkoodii uu gubanayo iyo mujaahidiinta oo diyaar garoobaya oo mataqaanaa howlgalkaas inay fuliyaan oo fariidka ah diyaar u ah dhabahaantii aad buuna farxad geliyey gaalo waa jabtay gurigeeda loo galay meeshii u weynaad oo amiirikaankaas joogay oo isku tababarinaayay oo raayad tawxiidka ay kabalbabanaysa cawd aan fiirsanay allahu akbar aan leenahay sidoo kale qaar ka mida bulshada buqa qable ayaa ka waramay siday ugu faraxsan yihiin xasuuqa maraykanka kasoo gaaray weerarka filinkan waa filin qiimo badan intaan filaanta fiirsanayna kii ugu wanaagsanaa dhihi karnaa insha allah cawada waxaa boqolkiiba boqol quluubtaagna aaday u farxsantahay ilaa cawada farxad daraada lagu dhawaa inaa macquul ah marka ma insha allah dhihi karna taas cawada aaday u farxsanahay abdiraxmaan xusmaan tan iyo saddex sano degmada buqabale waxaa daawaday filim aad iyo cajiib ah waxaa ka mid ah amiirka abu cubayda oo la dardaarmaya waxaa arkay usoo dhaha dhaawactira wix meesh ku jiro diyaaradaha burburis dhaa wixiina waa soo fuliyeen waxaasaa la yaaba meerkin cawada ugu horreysa diyaaradda daroon soo burburaysa bishaarada mandambayna oo timid bishaarada hore oo nooga timid guusha barakaysan baabuurta laga helay bannaan ibam ibeebabaasuuka baaloota saban kuuriyaan baadle ka sii badan barwaaqaan la heli ceel baroobaynin eba iyo hoog waxaa qaba ninkii diinta beeniyo ee baqbaqdii taraam oo badneed inay bilaash noqotay dhanka kale fagaare ku yaala degmada ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ee gado ayaa lagu daawaday filimka alkataayib waana kuwan qaar ka mida dadkii joogay fagaaraha oo ka waramaya waxyaabihii ay filimka ku arkeen waxyaalaha igugu darnay filimkan ka dhex arko diyaaradihii oo qarax loola beegsaday oo kufaartii ay jabtay oo garoonkii gaalada ugu weyneed oo yuhuudka kii ugu weynaa oo qalqalay taasaa igugu yaabka darneed filimka waxaan arkaya gaaro aad loo helaayay oo ilaahay mahadii marka waxaan leeyahay mujaahidiinta koraha allah ka dhigo gaadaan allah lahay marka waxaan arkaya gaalo badan oo bakti ilaah baa ku mahadsan diyaarad badan la gubay
marka hore filinka xalay aan daawanay filin cajiibe oo wuxuu ahaa ilaahay barakeeyey buu ahaa filin nimankii meeshaas galay niman barakaysan oo ilaahay barakeeyey oo amuurahooda ilaahay u fuudeeyey ayay ahaayeen waxaa weeye maraykankuna wuu ku kashifan yahay maraykanka muxuu ugu kashifan yahay marka uu yidhaahdo dronis iyo nucleyer baan wataa iyo muqaadaraadkaigaa sarreeyo nimankan an waxay wataan muqaadaraad caqli leh oo garasho leh oo ilaahay uu ma aragtay meel kastaba ku hagaajinayo oo dareenkooda isku wado ayaga rumuud bay wax ku wadaane ayay ma aragtay ay ilaahay ugu fuudeeyey laba maalmood ka hor ayay ahayd markii mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab baahisay filim lagu soo bandhigayo weerarkii mandabay ee lagu xasuuqay ciidamada maraykanka iyadoona lagu soo bandhigay diyaarado xirada u yiilaya oo gubanaya iyo meydadka qaar ka mid a askarta maraykanka warkii oo dhegaystayaal aydan kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa